جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madafee cudamada mujaahidiintu ku garaaceen eelaboorka magaalada kismaayo oo saldhig u ah kufaarta iyo murtadiinta dagaalo culus oo u dhexeeya cudamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaano ka tirsan wiilada shabeellada hoose khilaaf xooggan ayaa soo kala dhexgala madaxda kooxda ridada soomaaliya iyadoona mooshin laga gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee murtadiinta kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilayaadka islaamiga baay iyo bakool iyo waxgaradka beesha hadame ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada bakool barakacayaal ku dhaqan deegaan hoostaga degmada afgooye ayaa ka cabanaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah xilli webiga shabeelle uu ku fatahay deegaan hoostaga degmada afgooye wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee si dardarle kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay fuqaro iyo masaakiin ku kala dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaasi maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo axada taariikhuna ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen eelaboorka magaalada kismaayo oo saldhig u ah kufaarta iyo murtadiinta wararka laga heliya wilaayada jubbada hoose ee sheegaya in duqeyn habeen ka hor ay mujaahidiintu ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo khasaare culus lagu gaarsiiyey malishaadka ridada gaar ahaan kuwa uu maraykanku tababaray ee loo yaqaan bangraft inta la xaqiijiya waxaa madafiicda ay mujaahidiintu ku garaaceen murtadiinta ku baktiyay hal askari oo murtada ah oo ka tirsanaa malishaadka bangraft halka ay ku dhaawacmeen sideed askari oo isla murtadiinta ah xafiiska diiwaanka ee malishaadka bangrafta iyo kaadkooda shidaalka ayaa allah mahadi ku gubtay dhanka shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu ay habeenka xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka burculow ee hoostaga degmada baraawe iyo sidoo kale saldhigyada murtadiinta ee degmada qoryooley iyo buundada yeriisi ee degmada afgooye iyo sidoo kale buundada deegaanka sabiid khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxda kooxda ridada soomaaliya iyadoona mooshin laga gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee murtadiinta sida uu ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen ilaas cabdulaahi xildhibaano ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa murtad aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha dawaaqidda xukuumadda muqdisho waxay u gudbiyeen warqad mooshin oo ka dhan ah murtad axmed macalin fiqi waxayna xildhibaanadan golaha dawaaqiidda ka codsadeen in laga guddoomo warqadahan oo dhammaantood muujinaya kiisas kala duwan oo fiqi u horseedi kara in xilka laga xayoobiyo waxyaabaha ay ku eedeynayaan waxaa ka mid ah musuq maasuq iyo in shaqadiisa uu gudan waaye iyo in dhammaan howlaha wasaaradda ay noqdeen kuwo isaga keliya ku kooban waxay sidoo kale sheegeen in lacagaha ka soo xarooda wasaaradda arrimaha dibadda uu murtad axmed macalin fiqi keliya uu ku shubto qasnadiisa gaarka ah isagoo aanan dib ugu soo celin midda xukuumadda uu hogaamiye murtad xasan sheekh maxamuud tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii dambe uu sii kordhayay khilaafka ka dhex aloolsan gudaha kooxda ridada soomaaliya warar soo baxaya ayaana sheegaya in xildhibaanada mooshinka gudbiyey uu khilaaf gaar ah kala dhexeeya murtadkan isagoona badankood ka kansalay fiisooyin ay doonayeen inay ku aadaan qaar ka mid ah waddamada dhaca qaaradda yurub aad buu mahadsan walaalkan ilaas ee kaasi ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadka islaamiga baay iyo bakool iyo waxgaradka beesha hadame ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada bakool cabdilqani maxamed ee faahfaahinaya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo dhex maray wilaayaadka bokool iyo baay iyo sidoo kale beesha hadame kaas oo lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah oo ku saabsan midnimada iyo xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka gabagabada kulanka oo ay goobjoogahayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada bokool ayaa laga soo saaray bayaan ay ku mideysnaayeen waxgaradkii beesha ku matelayay kulanka waxaana goobta ka akhriyey mid ka mid ah odayaasha shir wada tashi ah baalwiinta hadama iyo walaayooyinka boqool ibaay kadhahamari deegaanka buurduxunle qodobada hakubahi nambar kow maybuaha eniye doorato suldaan guud beelas uskulata oka hogaamiyaw sharciyada islaamka nambar lama ini liinhilsaari reeg macquuleh oo laha huli oo ha doorada doonan insha allahu haddii ilaahay era doorashadii may deerinay qabanqaabadii suldaankii reegaasoo tiridiisna eta labaatan idi qof nambar seddex ini la kordhiye walbarashada maadii io diiniba meelo degaasa baalwiinta reer hadama oo ansaarte intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada beesha iyagoona si weyn u soo dhoweeyey kulanka ay la qaateen wilaayaadka bokool iyo baay ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan may balena eed iyada mayhan dhowayane beele hadama oo geega ka farhasanta aniya suldaan guud doorat suldaankaas oo shareec islaamka ka hogaamiyaw guud haan ya edni isla qaadati waanantan isla koyti tan kale mayba ha dhowayane murtadkii oo la dili oo malaag abdilaahi maadeere dili oo islaamka an aari oo meeli suldaanka ka dili bakhtijayna lisheeni intaasa marna yaha dhowaayan allahu akbar
ee walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad usku leh allihii niyo kulmii makaankan kheyrka badan oo lakukataladaw diinta islaamka sidilin kor weelafadi haddii walaayada islaamka gobolka bokool nagata haddii walaayada islaamka baay haddii nagata marti sharafkii arlaadan ninka kooy haddii akhyaarti ninka kooyti baay haati maylana jazaakumullahu khayran ha dhowaada ugu dambeyn kulanka waxaa soo xiray waaliga wilaayada bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna si weyn u soo dhoweeyey kulanka beesha iyo qabanqaabada doorashada ugaas cusub oo ay yeelato beelweynta ansaarta ee hadame kadib markii uu shahiiday suldaankii guud ee beesha hadame suldaan cabdulaahi maxamed yare walaalayaal marka shirkun hadafkan isku weeri may bahaayay sida lawada ogyi muddo hadda dhowr bilood kuroogaya may bashahiida ilaasha haddii isku aqbala suldaan cabdulaahi maxamed yare malaagi beelle ansaarta ee hadama iyo shahiidi inta intaasba may wahaan qabanqaabadaasa laka jari gogolung may hordhacan haytay in beeli suldaan oyo kamadaysanta qodobka koowaad laha saarin waabhaaye in la helo dadku intan iska kooy wala laku hadlaayo may lahayde see laka midoogu kor see marka umatun dal idibid marka manaa in iska duubanaada korta intaasba kole insha allahu tacaala hadafkan kawiin haay taasna walku guulaysadee dee odayaalka farxadiyo siddeetan jarada sagaalan jarada toddobaatan jarada malshalerin iyo dhalinyarab qaabkii on hadlaayan iyo xamaasadii koley dheegasan guulaha daniin bilaawata iyo midnimadaas oo isla gaadanayn ilaahay nin gowye ee may wilaayada islaamiga bakool ha dhowaayase hanoo hadda walaalka abujacfarna afshay ka hadlaw wakiilku ahaa qodobadii beela hasaartii oo bayaankahay la akhriyay lito qodobka ka koobanaay iyo ha dhowaayan in uuna siin kala shaqayno garab siinka siino diyaarangan haddii ilaahay ogolaado kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada alaaba dhexmara beelaha dega wilaayada bokool iyo mas-uuliyiinta wilaayada kuwaas oo looga hadlo arrimo ay ka mid yihiin xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garab istaagga jihaadka ka aloolsan bariga afrika barkaceel ku dhaqan deegaan hoostaga degmada afgooye ayaa ka cabanaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah xilli webiga shabeelle uu ku fatahay deegaan hoostaga degmada afgooye walaalkan casaam carafaad ee faahfaahinaya xaalad adag ayaa haysata dad barakacyaal oo ku dhaqan deegaanka tawakal ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadkan barakacayaasha oo kasoo qaxay dagaal beelad ee ka socda degmada qoryooley iyo yaaq bariweyne oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa waxay dhibaatooyin ku haystaan deegaanka tawakal ee hoostaga degmada afgooye sidoo kale dadka halkaasi ku dhibaataysan ayaa kasoo barkacay daadad oo deegaana ka tirsan gobolka uu ku sameeyey webiga shabeelle qaar kamid dadka barakacyaasha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkay u wajahayaan iyagoona sheegay inaysan helin wax gurmad ah ku suganahay tawakal waxaan barakacyaasha meeshan ujeediin dhex joognaa waxaan kusoo barakacnay dagaaladii daraad ku lahaayeen qoryooley dadkan badi waxay kusoo barakaceen qoryooley iyo dhiibaha oo marta afgooye dhibaatada meesha ka jirta tawakal waa dhibaato aad iyo aad u ballaaran oo barakacyaashiina weli ilaa weli kusoo qulqulayaan fataxaadda webiga iyo barakac dagaalada oo degmooyinka ka dhaceen iyo wixii biibaha homarta oo hadda meelahan oo tawakalka soo daateen wax koobmay ma waxa saa u jeedin waay yin bisaan ka soo barakacay inta labaatan cawaan beri hooyaa biyaana soo galay beere tacbataan laheennay waxaan u baahannahay waa biyo waxaan u baahannahay badar la cuno waxaan u baahannahay waxaan ku saaxanna waxaan u baahannahay roobka xagaaya baa da'aysa xagaayada waxaan ka galna bac ma haysana aqalihii buushashku waa qaawan meeshaan wax annaga kama helin
dhibaatooyinkan iyo barakacyaasha ayaa waxaa qeybka ah maleeshiyeedka murtadiinta kuwaasoo qeybka ah horinta dagaala beeleedka mahadsanid casaam wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ee si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay walaalkan abu xasaan ayaa inoo haya warkaasi howlgalladan oo qayb ka ah wejigii labaad ee xamladii loogu magac daray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxay ka bilowdeen degmada ufurow iyo deegaanada ku dhow degmadaas ee wilaayada islaamiga ee baay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada ufurow ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow waxay kusoo qabqabteen agabyadii la diiday ee dadka looga digayay waxaana ka mid ahaa raashinka dhacay cabitaano dhacay dhar khafiif ah iyo agabyo kale oo badan oo ka mid ahaa agabyadii la mamnuucay fagaaro ku yaala degmada ufurow ayaa lagu gubay waxyaabihii ay soo qabteen ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada ufurow mid ka mid a odayaasha degmada ufurow ayaa ka hadlay fagaarihii lagu gubayay waxyaabaha la mamnuucay ee ay soo qabteen ciidanka xisbada ee degmada ufurow galabta may la kulunay oo aragahaynee oo umbiyaanta ma socotay xamlo may socotay waxyaalaha oo dhiig ama waxyaalaha oo islaamka diidku mamnuucsan oo iyaantan walaayada ka shaqeeyaasi maamulka degmada may aragahaynay cabitaan burka waxyaalaha oo dhiig oo lahakukuusiyo degmada ini galabta la gubahaye unun raallanwaana noola taladi ini waxyaalaha oo muddo dhibaateeyaa la gubo waana lahubaado ununa warnin sheegi raalluna wakana walbadan walbadan walbadan dhibaatadaasay mudan dhahyaali walgeeka kow ee mahayna alxamdulilah laakiin mayba argahayna ini laha afjarahay se un haddan argahay ini laha afjarahay may kala digaane ganacsatada maamulka ganacsada oo degmada ini waxyaalahaas oo dhibaatada muddo sheenow ini hadda kubaada kudigtoonadaan ini hadda kubaada kudigtoonadaan oo dukaanshoolinka aragne bibitidyorlinka aragne taasna aan kudigaane ganacsatada marka insha allahu ununmayma kula shaqeeyana maamulka islaamka barnaamijkaasi oo dhibaatada muddo ishaanayo ololwiinadka ishaanayo malaarida ishaanayo fidnada ishaanayo waxyaalaha oo oo dhihi muddo ishaanow ununa ni oo muddo kula dagaalamo dadka oo muddo kula dagaalamo raalli waa kaana waa bilaahi tawfiiq maalmo ka hor ay ahayd markii sidan oo kale howlgal ka la mid ah ciidanka xisbada degmada buulafullaay ay ka sameeyeen gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow islamarkaana ay ku soo qabteen wax badan oo ka mid a waxyaabihii la mamnuucay kuwaasoo lagu gubay goob fagaara ah mahsanid abu xasaan fuqaro ee masaakiin ku kala dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo hiiraan ee ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaasi walaalkan cuhmaan axmed dhuub waxaa noo faahfaahinayaa saka qaybinta wilaayada jubbada dhexe
sanad kasta marka la gaaro mowsimka sakada wilaayaadka islaamiga waxaa ka dhaca mashruuca qaybinta sakada nimcoleyda la dhaqdo oo ka kooban geela lo-da iyo ariga waxaana ka faa'iidaysta dadyow fara badan maktabka diiwaanka sakada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan bilowday qaybinta sakada iyadoona qaar ka mid a degmooyinka laga qeybiyey halka kuwa kalena ay weli harsan yihiin maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa deegaanka lagu magacaabo luguushow oo hoostaga degmada jilib waxa uu ka qeybiyey sakada oo sanadkan la siiyey boqolaal dad ah kuwaas oo ka mid ah dadkii xaqa u yeeshay in la siiyo sakada warbaahinta islaamiga ah ee alandalus oo ku sugneyd halkii sakada lagu qeybinayay ayaa wareysatay qaar ka mid ah bulshadii xoolaha la siiyey dad badan oo masaakiin ah oo faqaro ah ayaa meeshan wax lagu siinayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryeennaa islaamka guul allah ha sii meel walba uu joogo annagana wixii aan nala siiyey wax bara kale allah ka dhigo waxaa lii siiyey qaalin geel ah waxaa lii siiyey neef geel leh oo saddex jire waxaa laga soo qaaday dadka islaamka meesha deganaya laga soo qaaday waxaa lagu celiyey masaakiinta dadka tabariida eh kaindhoolaha ilmaha ogoonta eh
afar neef oo areys saddex neef arcadda iyo naafida ah qeyr badan insha allah si fiican loo si wanaagsan loo qeybiye insha allahu tacaala
geega may roogna luguushu zikawaadkii walaayada iyo geega meelka shalgaadlooyna geela gaadini diringa gaadini kadana afar iigu ah waxaan qaata geel iyo lo hadda waxaan qaata afar ari jisaakumullah khayr afar neef oo cariyaan gacan ku haystaa laba idahee laba ercatee sikada u horaysan waxaan qaata giil midna lo'an ka qaata midnan ari waa ilaahay soo helay ma hadda ilaahay iska leh waxaa la siiyey afar neef oo adhi ah haa sakawaad ah aad iyo aad baan u faraxsanahay may inkooyay macnaha n zakawaad wilaayada jubbada dhexe ayaa isiidii waxaan joogayaa deegaanka golgoosha oo jilib hoostaga marka waxaa laysiiya afar neef oo saka ah maa xooley baa naga dhaqanaynaa insha allah waxaa weeye meesha xeradii laga soo bixiyana ilaahay ummaddii ummaddii laga soo qaadana allaha barakeeyo mujaahidiintana kor allah ka yeelo dadkii lagu soo qaad ilaahay ha u badi iyo kale lawa iska gada lawa dhaqaalan ka raba ilaahay baa ku mahadsan Eh, waxaa isiisay walaayada Eh, waxaan ka qaatay meesha lagu bixiyo sikada waa cadaalad sidii ilaahay uu tilmaamay wax lagu qaadan haya saasaa wax lagu qaadan haya alxamdulilah ilahay waxaan ku mahadinaynaa inuu noo xoojiyo noona siyaadiyo arigan dhaqashaan ka raba hadduu ilaahay ii barakeeyo ummadda sikada laga qaada inaan ka mid noqdo ii aduudmo ayaan rabaa markuu gaaro sika aan aniguna saanoo kale u bixiyo aan ummad siiyo oo aniguna sadaqaa ii noqoto waxaa walaayada islaamiga ay siisay afar neef oo ari ah anigoo ku qanacsan waxaan eebbe ugu rajaynayaa inaa meel kastoo ay joogaan guur ilaahay uu siiyo keeda shahaadada ilaahay jannada allah ka waraabiye si la mid ah degmooyinka laga qeybiyey sakada waxaa ka mid ah degmada saakow oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona lagu wado degmooyinka kale ee bu'aale iyo salagleh in laga qeybiyo iyadoona sanadkan ay ka faa'iidaysanayaan qeybinta sakada boqolaal ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe madaxtinida cuthmaan dhanka wilaayada hiiraan waa kan walaalkan yaasir maxamed oo warbixin inooga diyaariyey sako qaybin ay wilaayada hiiraan ka samaysay deegaano ka tirsan wilaayadaasi maktabka sakawaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa sakada xoolaha nool ka qaybiyey deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan iyadoona saka qaybintaasi ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo danyar ah oo isugu jira fuqara iyo masaakiin fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee ka faa'iidaystay saka qaybintani ayaa qaarkood la siiyey shan neef oo ari ah halka dadka qaarna la siiyey neef geel ah mid ka mid ah lajnada isugu jirta culimmada iyo odayaasha oo wilaayadu u xil saartay qaybinta sakada xoolaha nool ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolaha sakada ah ee maktabka sakawaadka wilaayada hiiraan ka qaybiyey deegaanada hoostaga magaalada beledweyne waxaan ku qaybanaynaa tuulada luuq jeelow oo ka mid ah beledweyne ee maqarkeeda uu yahay booco dad masaakiinaan xoolugu qaybanaynaa hadduu ilaah yidhaahdo dadkaasoo ka kala yimid meelo badan oo ah booco ilaa samantalo wooqooyina ay u jirto baar ilaa iyo wardhabeel raangaabo sidaa darteed calaa qoys waxaan siinaynaa shan neef oo ariya insha allah ilaahay subxaana wa tacaala qoyskii waxaa la siiyey hal neef oo geela intaasi kadib qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii sakada xoolaha nool la siiyey ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin sakada la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta anoo cali cabdicusmaane walaydu waxay ku mahadsan tahay neef geella liisii waa mahadsan tahay kor allah ka dhiga gaal allah jibiye deegaankan luuqu jalow deeq maxamed waxaan joogaa degmada luuqujelow waa ku mahadsantahay walaayada neef geel ayaan ka haystaa anigoo ah cabdisaaq nuur hal geel leh luuqjeelow waa mahadsantahay kor allah ka dhig waxaan ka imaaday raangaaba meeshaan joogana waa luuqujeelow waxaan ku qaybsanhayaa eri oo walaayada ay isis shan neef walaayada kor allah ka dhig gaalaha jab waxaan nahay cabdullaahi xasan jalafey waxaan joogaa luuqjeelow walaayada shan neef aa isis khayr allah siiya shan neef haa luuqjeelow khayr allah siiya anigoo ah maxamed cabdi maxamuud walaayada islaamka shan neef oo ari ah ayna siisi aniga liisii deegaanka luuqjeelow wuxuu ahay waan ku mahadsan tahay gaaladan alla hajibiye sakada oo ah rukniga saddexaad ee diinta islaamka ayay maamulada wilaayaadka islaamiga ah waxay sanad waliba ka qaadaan dadka ay ku waajibtay xoolahooda sida geela lo-da iyo ariga iyadoona la siiyo dadka uu allaah u qoondeeyey ee mudan qaadashada sakada aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada caalbuur ee wilaayadaasi walaalkan marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya waa dowro kale oo qayb ka ah dowraha taxanaha oo ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo howlwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada ay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada u qabanayaan islamarkaana ku barayaan arrimo fara badan oo muhiim u ah bulshada ah deegaanka ceelmacaan ee hoostaga magaalada caalbuura iyo howlwadeennada maktabka dacwada dowro ugu qabteen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka iyo miyigiisa waxaa dowladani ka faa'iidaystay in ka badan ilaa boqol iyo soddon ruux oo rag iyo dumarba leh kuwaasoo baahi u qabay duruusta diiniga ah iyo muxaadaraadka kala duwan ee muddo toban maalmood ah ku qaadanayeen halkaasi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka ceelmacaan ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo siday ugu baahnaayeen halkaana waxaan ku qaadanay dowro waxaan ku qaadanay kitaabka la yidhaha tarbiya alislaamiya oo ka kooban afar kutub waxaa laiska saxay salaada waxaa laiska saxay waxyaabo badan dhammaan waxaana jeclaanayn dowladan inay noo soo noqnoqoto walaayada islaamka marka waxaan ka codsaynaa mar walba in hadda noola joogaan waa- waa jeclaalayn in noo soo laalaabtaana aadan u sii farxaxileen culimmadina soo bartay ajir- ajirkooda ma koobi karnaa ilaahay adduunya iyo aakhiraba wax ka aanooliya waxaa meeshan kusoo qaadanay dowlad toban maalmood soconaysay dowladaas waxaa lagu magaceeda waxaa la yidhaah islaaxu lmujtamac waxaan kusoo qaadanay kitaab tarbiyat islaamiya caqiidada fiqiga siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam adkaarta xijaab almar'ati cashrada aan kusoo qaadanay waa salaada nagala saxay towxiidka lafdan wa macnan aan kusoo qaadanay waxaan codsanaynaa in dowlada sanadkan sanadka xiga nalo ayadoo ballaaran ay noo imaan doonto insha allah loogula soo celi doono ayadoo intaa waqtigeedu waqtigeedu uu ka ballaaran yahay ayaan codsanaynaa لماذا خلقنا الله الله محو نوابور خلقنا الله والله وحو نوابور تعالى سري أن نعبد إن عابد وحده كليس قال الله وحو تعالى سري وما خلقت الجن جنه وما أنا أبوري والإنس إنسي إلا ليعبدون أنا أنا أعبد معنا سد عذي أصل ومحي التي أسشاس ويجيب إكوا تيوس على العبد أدونك معرفتها إنه برتا معرفة العبد أدونك وإنه برتا ربه ربه سي ودينه دينتيسا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب ديني وما هي مراتب الدين ثلاثة وسدح وهي وهي كليين الإسلام والإيمان والإحسان sidoo kale waxaa gabagabada dowladda ka hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanka ah meeshan waxaa la yidhaahdaa ceelmacaan deegaankan aan joogno oo walaayada islaamku ay nagu soo booqato noogu timaaday toban maalmood ayaana lala joogayoo waxaana la bara tafsiirka qur'aanka kariimka ah qayb ka mid ah dad fara badana wax ka fahmay oo aan awal waxba fahansanayn waxyaabo fara badan oo maaragtay ay khayr ahaana la baray sidaas daraaddeed alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leynahay waa wixii maaragtay ay culummadu ay noogu timaaday waa ka mahadnaqaynaa insha allahu tacaala waana soo dhoweeyaynaa inay nagu soo laalaabtaanna waa rabnaa oo jahliga si fiican ay nagala diriraan islaaxul mujtamac waa magaca dowlaha diini ah oo si taxanaha uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada uu qabanayo maktabka dacwada ee wilaayada oo dardargeliyey wacyigelinta iyo waxbaridda bulshada aad buu mahadsan walaalkan marwaane kaasi ahaa warkii subaxnimo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu